asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanto wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenni murtida maanta waana xubinta murtida maanta ee aalaaba aan halkan ka soo jeediyo anigoo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtida maanta ee sida joogtada ah halkan uga baxda waana xubinta murtida maanta ee aan isdhahno kolba qayb afka hooyo wax yaroo dux ah u leh dadweynaha dhegaysta bolusoo qabta waana xubinta murtida maanta ee tusaale kaaga noqon karta nolosha dunida ilbaxnimada iyo haddii eebba idmahayo tabaca iyo ajuuradaba waana xubinta murtida maanta ee aad dhihi karto waxay kaa caawin kartaa waxyaalo fara badan oo ay ka mid tahay garanka dooda tusaalaha garqaadashada dulqaad bixinta beerashada iyo buuqla-aanta intaba waana xubinta murtida maanta ee aan dhihi karno haddii eebba idmahayo qofkii dhuuxa ama fahma ama kaashada ama haddii eebba idmahayo tibaaxaheeda hoose raacaayey waxyaalo fara badan ayuu ka faa'iidi kara faa'iidaduna sideedaba waxay u qaybsantaa saddex faa'iide aakhiro faa'iide adduun iyo faa'iido aragtiyeed saddexdaas bay u qaybsantaa waxaan filahayaa in haddii eebba idmahayo inta badan innaga aynu xoogga saarayno dhinacyo fara badan bal qofku inuu aragti ka qaato ama uu wax ka fahmo ama noloshu ay uga xididaysato taas ayaa noo ah midda muhiimadda koowaad waxaa muhiimadda labaad noo ah bal afka iyo dhaqanku inayna noqonin kuwa sida dabaylahoo kaleento hawle oo aan la fahmin ujeeddooyinka hoose ee ku duugan eray kaste oo aan leen waxaa kaleento meesha ku jira bal in la eego oo dadku ay isku dayaan inay wax uun ka faa'iidaan hal erayna allah ka dhigee bal tusaalena ay waxba sheekooyinka farada badan ee laga sheekeeyey qayb ka midi ay dadka tusaalayaal u noqoto xubinteena murtida maantana idamka eebe waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi labo tub xun bay ku dhacaan ama labo tub xun bay kugu ridaan labalaba waad dhihi kartaa laba toob xun bay ku dhacaan ama laba toob xun bay kugu ridaan kolba saad doonto ayaad u dhihi kartaa tala haween oo taxana iyo tooro lo-aadba waxay kugu ridaan tub qalloocda u fiirsayaa waad u fiirsan kartaa markii tala haween lagu leeyahay hal mar ama laba maroo saddex maroo islaanta kula taliso ama ay wax kula qabata ma ah taa lama diidanin dadku inay isla tashadaan iyo qoysaskii amuurahaana waa la ogolya ee talada la diidan yahay waa talooyinka sarsare ee ummadda badan u dhexeeya waayahan dambe waxaad arkaysaa nin madaxa oo la leeyahay heblaanna maamusha ee annaga maheel baana maamulay heblaanna maamushay oo gabadhii la eedaynhayo ayaad arkaysaa gabadha ay eedii leedahay waa arrimaha dhibaatooyinka ehee jira ayay ka mid tahay marka waxaa lagu yidhi tala haweenoo taxana ah oo dee tala ummad aad dadweyne tala aad u haysay haddii islaantaada oon taladii oo dhan adiyada ka qaato heblaad tidhi aad dhahdo dee waa dhibaato kale taa weey midda lagaaga digaayo waxaa lagu yidhi laba tub qalloocday kugu ridaan tala haweenoo taxana ah iyo tooro la-aadba tub qalloocday kugu ridaan ayaa la yidhi waa tooraha locduna waxaa laga yaabaa si u socdo inuu tub ceel colaad fadhido ama war niman dabley oo ay fadhiyaan oo ay rabaan inay ku laqaan sidii xabad kaniini ahoo kaleento inuu kula galo ayaa laga yaabaa marka waxaa la yidhi laba tub qalloocday kugu ridaan talo haweenoo taxana ah iyo tooro lo-aadba tub qalloocday kugu ridaan waa ka digtoonow ayay ku leeyihiin khuburada afka hooyo waa haddii aad mas-uul sara tahay laakiin islaantaada guriga waad la tashan kartaa taladeedana waa loo baahanya maha maanta maanta ayaan kusoo qaadanayno xubinteena murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa tala xume tolkiis bi talaxume tolkiis bi-i ayaan odhanaynaa idamka eebe